Tababarkan ayaa qabanqaabadiya wasaaradda bilaantay ee dowladda koonfur galbeedda iyo weliba lanqoobadaya qaybo shirduuban ee ururada bulshada rayidka welibana ku qayb galaya agaasimaha guud ee wasaaradda bilaanta ee koonfur galbeedda iyo gudoomiyaha ururka bilaanta ee gobolka Baaya. Ujeedka tababarka iyo weliba lagu hadlaya hinti sharciyeedka xuquuqda awlaadaha ee koonfur galbeedda iyo wada diyaarintiisa wasaaradda bilaanta. Agaasimaha guud ee wasaaradda bilaanta koonfur galbeedda Madiina Maxamed Nuura ayaa ku hadlayay ujeedka tababarka iyo walyaabo lagu hadlaya.
La tashiga uu saabsan Child Rights Bill waxay soo maray heer badan heer degmooyin iyo la tashi badan waa soo maray hadda wax ka sameeyano gabgabe waa marooya almost endorsement la gaaray insha allah kan kadib waxaa rajaynaynaa in heer parliament ilaa wax la fuliyo endorsement ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda bilaanta arrimo qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowladda koonfur galbeed shamse maxamed yarow iyo magaalada baydhabo ka daafurtay aqoon isweydaarsi oo ururada bulshada rayidka iyo weliba ayaa sheegtay sidii lan ansaxi lahayaa xuquuqda awlaada iyo dadka naafada kulankaana geeka way daarinyaa sidii lanku dooda fadi sharciga oo xuquuqda ciyaalka oo muddo ah dareeri sidaysan wada ogtin wasaaradda haweenka way hoos kooyay dadka oo dadka annugul haddii oo nagada lahaayeen dadka naafada ah haweenkii iyo ciyaalkii marka alxamdulilah wasaaradda dadaal badan kudib way ka guulaysatay in la ansixiyo sharcigii oo naafada sidii xuquuqdii naafadiyo on helo fadeen xuquuqdiyo way hamaray heerar kala duwan sharcigaas ilaa heer degmo heer gobol ururada bulshada dhammaan baarlamaan golo wasiira wayla ka guulaysaday intii al akhiiran golihii wasiirada la horjeeyay baarlamaankii la horjeeyay oo hogaankii aan ka sarreeyay koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareegna usaneen saxiix alxamdulilaah intaas kudib way dadaal dheeri la kabiyay sidii xaquuqdii ciyaalkii iyoona sharcisho lan dardargeliye fadi sharcigun heerar kala duwanaha mari heer gebagabe ee marahaya ilaa iyo heer degmo degmooyin badan oo koonfur galbeed ku mid ah maantana wayna iska kiin weernay in sidii oo mayla raayo is handareeri maadaama is heer gebagabe ee marahay oo nin dhimayin golihii wasiiradii iyo guddiyadii oo baarlamaanka in haddana marlamaad imar saddexaad haddana iska kiin weerna odayaashii dhaqanka culmaawdiinkii dhallinyaradii haweenkii ururadii aan ol oleeyay mayla raayay bulshada rayidka se haddana dood lanku suubi lankasta fikir shay fikradii lan aruuri oo sharcigaas una ilaahay idin shay una aan dardargeliyana sidanka dhaqsiyaha badan heer gebagabe ee marahay marka arintaasa geeka in iska koyne insha allah way rajeeyay in isan fikirkin isdhaafsado doonta walmiro dhalena ha ku baha doona haddii ilaahay idma wasaaradda bilaanta iyo arrimo qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowladda koonfur galbeedda iyo dadaalweyna ankajarta sidii hindasharciyeedka xuquuqda awlaada koonfur galbeedda iyo naafada sidii lanweelmari lahaya maadaama iyo hadda meerfayl iyo marayta